bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu xariga ka jaray xarunta xarumaha wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale xarunta wasaaradda howlaha guud oo dibudhis lagu sameeyey madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu booqday xarunta taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir xuska munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo maanta laga xusay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale qaar ka mid a gobollada dalka iyana laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka wararka dibaddana waxaa ka mid ah boqolaal qof oo dibadbaxyaala ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin bannaanka xarunta baarlamaanka ee dalka ciraaq dowladda burkina faso ayaa sheegtay inay xadidayso biyaha laga isticmaalo caasimadda waddankaas kadib markii biyiyare ay soo wajahday iyo ugu yaraan hal askari oo lagu soo warramaya inuu ku dhintay gaari ku qarxay dibadda xarun booliis oo ku taala magaalada gazandaab ee dalkaasi turkiga waa habeenimo axada isniin ay soo galaydo taariikhdan ay ku beegan tahay kowda bisha mey sanadka labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada warkii fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka qayb galay xuska maalinta caalamiga ee shaqaalaha adduunka oo kowda mey ku beegan waxaana sidoo kale madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud uu xariga ka jaray xarumaha wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale xarunta wasaaradda howlaha guud oo dibudhis lagu sameeyey sida faahfaahinta warkan uu ku eegayay waryahayga cabdulaahi muxidiin codka oo munaasabadaasi ka qayb galay munaasabad isugu jirta kowda mey ah oo maalinta shaqaalaha soomaaliyeed iyo tan adduunka iyo furitaanka dibudhiska lagu sameeyey xarumihii wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guriyeynta ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ugu horrayntii waxa uu xarigga ka jaray xarunta wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guriyeynta waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda howlaha guud dibudhiska iyo guriyeynta injineer saalax sheekh cusmaan waxaana uu madaxweynuhu ku soo wareegay qaybaha wasaaradda oo uu ku jiro shaybaar loogu tala galay hubinta tayada qalabka dhismaha kadib madaxweynaha iyo xubnihii la socday waxay u gudbeen xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada halkaasoo uu ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdiweli ibraahim sheekh muudey waxaana iina madaxweynuhu uu xarigga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo iyaduna dibdayactir lagu sameeyey xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaa si rasmi ah loogu qabtay munaasabadda kowda mey oo ay soo qabanqaabaysay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ahaa guddoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadda kowda mey ayaa tilmaamay sida tan
kowda mey waxaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada sharaf weyn u ah in aad kala soo qayb gashaan xafladdan oo laba isugu jirta xafladdan laba xafladood xuska kowda meey iyo furitaankii xaruntii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo shan iyo labaatan sana aan lagu shaqaynin maantana wasaaraddu ay u suurta gashay in ay xafladdii furitaanka madaxweynaha ay ugu yeerto runtii mudahna madaxweyne wasaaradda shaqada ee arrimaha bulshada muddo dhowr iyo toban sanaa qaxooti ayay ahayd marba wasaarad kale ayaa lagu kabaayay guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baharqab ayaa tilmaantay inay tahay wax lagu faani karo in la arko dadku sida ay wax u qabsan karaan
ummadda soomaaliyeed way rajo gelinaysaa waxayna meesha ka saaraysaa waxbaad dumisaan waxba ma dhisan kartaan sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo anuu waxaan u soo istaagay inaan markhaati ka noqdo madasha maantay mahadcelin qaasa labada wasiir oo si qaasa maantay u muujiyey inay dadka soomaaliyeed bishaan bisheedii munaasabaddan waxaa lagu dhigayey hotelkii s y l isagoo wasiirku cusub yahay arrimaha bulshada maantana waxaan joognaa goobta waa xaruntii wasaaradda shaqada
guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka marwe canab xasan cilmi ayaa tilmaantay in iskaashi dhex mara shacabka guul lagu gaari karo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sharaf u ah in ay wax qabsan karaan ummadda soomaaliyeed waxaan u hambalyaynayaa dhammaan shaqaaweynaha adduunka shaqaalaha adduunka khaasatan ka soomaaliyeed waxaan kaloo mahad u celinayaa labada wasaaradood ee maanta xadhigga uu ka jaray madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ay tahay inay shacabka soomaaliyeed ama shaqaalaha soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyed iska kaashatay inay wax qabsan karaan
guddoomiyaha gobolka banaadir mudane yuusuf xuseen jimcaale ayaa tilmaamay in afar sano ka hor wasaaraduhu dowladdu ay iskor fadhiyeen oo islamarkaasina ay wada deganaayeen goob ama laba meelood oo isku wada mid ah
maanta aanu joogno kowdi meey inaan ku qabanayno gurigii wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dib loo dayactiray oo aan runtii aan aaminsannahay kii markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud la dooranayey wasaaraduhu inay wada fadhiyeen hal meel ama laba meel isku dul saaraayeen laakiin maanta wasaarad kastaba ay u tallaabsatay inay dayactirato gurigeedii oo ah ayagoo ka turjumayo mashruucii ahay dalkaaga dhiso
guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha baarlamanka dor cusmaan maxamuud dufli ayaa ka sheekeeyey sida ay ku bilaabatay maalinta kowda mey iyo weliba dhibaatooyinkii ay u soo mareen xogsatada caalamka
maanta waa maalintaydii waa maalintaadii waa maalintaynii waa maalintii shaqaalaha adduunka oo lagu xusaayo halgankii dheeraa ee uu soo maray shaqaalaha adduunka si uu xuquuqdiisa ku helo marka waa maalin weyn qiimo weyn ku leh taariikhda adduunka lana xuso goob kastana laga xuso
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo ku hadlayay magaca golaha xukuumadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u diray shaqaalaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta labada wasaaradood waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan wejiyada badan leh ee ay ugu weyn tahay maalintii shaqaalaweynaha adduunka kowda mey iyo furistii labada wasaaradood ee aan dhihi karo waa wax xukuumad ahaan aannu ku faanno maanta in la furo labadan wasaaradood ee qiimaha badan ee lagu dhisay hanti iyo talo soomaaliyeed oo keliya aad iyo aad ayaannu leenahay hambalyo wasaaradaha shaqaale weynaha soomaaliyeed anigoo ku hadlaya sida la sheegay magaca wasiirada kooliigayga ama walaalaha ee halkan fadhiya iyo sidoo kale magaca xukuumadda maadaama ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii aanay fursad u helin oo shaqo ku mashquulsan yihiin inay nagala soo qayb galaan farxaddan inaan magacooda magaca xukuumadda ugu hambalyeeyo shaqaale weynaha soomaaliyeed shaqaale weynaha adduunka inaan magaca xukuumadda ugu hambalyeeyo labada wasaaradood ee maanta halkan wasaaradahoodii madaxweynuhu xadhigga ka jaray
wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska iyo guryeenta injineer saalax cusmaan oo munaasabadda ka hadla ayaa tilmaamay in dhismaha labada wasaaradood aysan wax shisheeye ah aysan gacan ka geysan oo shacabka soomaaliyeed ay dhisteen labada wasaaradood waxaa dhisay shacabka soomaaliyeed baa dhisay hal shilin oo ajnabiga kuma jiro markaan usana wasaarada howlaha guud waxaan macad u soo jeedinayaa marwada koowaad madaxweynaha waxay noogu deeqday boqolkiis taasoo noo taasoo na siisay fursad aan wasaaradda aan ku horumarino dhisitaankeeda guddoomiyaha gobolka kaalin weyn buu na siiyey shacabka soomaaliyeed oo soomaali joogo qof walba qayb buu ka geystay waxaan ku faani karnaa maanta inaan soomaali haddaan nahay annaga inaan waddankeena dhisi karno annaga inaan horu soco karno marka annaga isku tashanno iyo adduunweynaha noo gargaari karaa wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane cabdiweli ibraahim sheekh muudey ayaa sheegay in la gaaray hadafkii ahaa iyo ujeeddadii ahayd in dib loo dhiso xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hadafkii aan lahaa iyo ujeeddadii inaan gaaray ayaan dareemayaa
marka inaan hadal ban idhaahdo oon isfaaliyo oon is ammaano meel dheer ma tegayso ujeeddadii hadafka la lahaa oon rabo maanta inaan halkan ka sheego waxa waaye keliya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa iska leh munaasabaddan asaga ayaan ka rabnaa wuxuu noo sheegi lahaa annaga waxaan u sheegi lahayn waa tusnay laakiin wuxuu noo sheegi lahaa asaan ka rabnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa hambalyo u diray dhammaan xoogsatada soomaaliyeed iyo midda adduunka isagoo ilaahay uga baryey sannadkan kiisa kale horumar iyo barwaaqo waxaan rabaa ugu horrayntii inaan u hambalyeeyo guud ahaan shaqaalaweynaha adduunka gaar ahaanna shaqaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan xoogsatada muruqmaalka dhinac walba kuwa dharka madow haysta iyo kuwa garbaatiga xidhan intaba dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo maalinta kowda meey ee shaqaalaweynaha adduunkooda ka tihiin xubno firfircoon oo aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan hay-adaha shaqada iyo shaqaalaha ku lug leh oo ay horjoog u tahay wasaaradda shaqada xiriirka guud ama isutagga muxuu ahay ururada shaqaalaha soomaaliyeed iyo intii maxaan ku yidhaahdahay shaqaalaha iyo guddiga madaxa bannaanee shaqada iyo dhammaan wixii shaqada iyo shaqaalaha lugkulahoo dhan waxaan leeyahay maanta waa maalintiinna iyo waxaan leeyahay hambalyo waa maalin weyn ee soomaaliyana maalmihii soo maro taariikhiga ahaa oo sugaanta aad aragteen iyo maxaan ku dhaha gabayada iyo mahmahyooyinka waaweyn horay looga bixiyey waaye maanta muhiimaddeeda dadka soomaaliya dhexdiisana sidaas ayay ugu weyn tahay
ugu dambayntii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa fariin gaara u diray shacabka soomaaliya islamarkaasna kula taliyey inay ogaadaan dadku waxa ay u baahan yihiin ama halka uu marayo dalkoodu waxaan rabaa inaan u sheega maanta soomaaliya safarkaas dheeray ku jirtaa iyo hayaankaas waana socotaa waxaan leenahay dadkeennu gadaal waddada ha u eegeen hore uun waddada inta dhibka badanna ee weli waddada dheera naga sii hor muuqato oon keliya yaana idiin muuqanina gadaal waddada afiiriya waa kow qodobka labaad waxaan leeyahay markaad soomaaliya qiimaynayso qof kastoo soomaali ahow yaad u barbardhigaysaa soomaaliya horta isweydii ushaan u lagu jimeeyo lahayn ama waa dheeraataa ama waa gaabataa haliya yaad ku jimaynaysaa soomaaliya afarta boqol shanta boqoloo sano xadaaradda soo dhismaysay iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka soo dhismayey ee maraykanka miyaa ku jimaynaysaa kunka sano ka badan xadaaradda iyo dowladnimada iyo maxaanku idhaahday soo dhismaysa ee yurub miyaad ku tijaabinaysa yaad barbar dhigaysaa dalalkii afrika ee lixdankii sida annagoo kale inta xorriyadda qaatay dhibaata aanay ka dhicin ee socdo waxawaaye inaad isweydiisaa horta waa maxay mitirka aan ku cabiraayo soomaaliya isweydii markaad mitirkaa hesho kadibaad soomaaliya cabiri kartaa meesha ay ka timid iyo meesha ay joogtana aad qiimayn kartaa laakiin mitirkaas hadaadan helin oo mitir khalada aad qaadatid cabir khaladaha kuu soo baxayo waa la hoogay waa la dhacay musuq maasuq baa arradii burburiyey amni daraa xagga ka dhacday maxaanku idhahdaa intaa muxuu ahay hoog ka soo gurmaday xagga balaayaa ka soo butacday reer hebel baa noole bal hebel baa na khayaanaya oo na dhacaya oo na waxaasoo miiran ayaa wakhtiga ku dhuminaynaa waa maxay cabirkaa naga khaldan aan wax ku qabirayno iyo aaliyadda aan wax ku qiimaynayno ayaa naga khaldan
maanta oo kale kowda mey ayaa caalamka oo dhan laga xusaa maalinta xoogsatada soomaaliyeed iyo midda caalamka
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud sidoo kale maanta waxa uu kormeer ku tagay xarunta taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana warbixino uu ka dhageystay saraakiisha amniga oo xilsaaran ee xaruntaasi isla munaasabado lamid ah kuwa maanta muqdisho lagu qabtay ee shaqaalaha adduunka waxaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayo sidoo kale magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo arrimaha shaqaalaha ururada ka shaqeeya ama u dhaqdhaqaaqa ee deegaanadaasi ku sugan wararka dibaddana waxaa ka mid ah boqolaal dibadbaxyaal ayaa weli waxa ay ku sugan yihiin xarunta baarlamaanka ee dalka ciraaqa dibadbaxyaasha oo u badan taageerayaasha wadaadka shiicada ee muqtada al sadir ayaa shalay xoog ku galay xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee uu baarlamaan kaga yeelo caasimada baqdaad ee waddankaasi ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaqi xaydar al cabaadi ayaa sheegay in rabshado halkaasi ka dhacay ay hadda maareeyeen laamaha maanka ee dalkaas dadka mudaharaadaya ayaa ka caraysan in baarlamaanka uu ansixeen waayey isbedelo siyaasadeed oo wax looga qabanayo musuq maasuqa saameey ay sameeyaan laamaha dowladda hay-adda transparency international ayaa waxa ay sheegtay in ciraaq ay ka mid tahay sideedda dal ee caalamka ugu musuq maasuqa badan wararka ka imaanaya dalka burkina fasona waxaay sheegayaan in dowladda dalkaasi ay sheegtay inay xadidayso biyaha laga isticmaalo caasimada awdhugdhug awgaduugu ee dalkaasi kadib markii ay biyare ay soo wajahday iyadoo heerkulka caasimada dalka burkina faso uu gaaro afartan iyo shan digrii dadkuna ay sii badanayaan ayaa biyaha waxay yihiin kuwo aada muhiim ugu ah caasimadaas dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay qeybo kamid ah caasimada ee maalmo dhan biila-aan ahaa wasiir ka tirsan dowladda waxa uu sheegay in laga bilaabo talaadada degmooyinka caasimada ee miduu maalin heli doonto biyo tallaabadan ayaa la filayaa inay culays ka yarayso ceelasha ku yaala caasimada oo si aada loo dhaansanayay goborada biyaha ayaa sheegaya in biyarada ay ka dhalatay abaarta caalamiga ee saameysay deegaano ka tirsan afrika iyo weliba indiya ugu dambeyntiin ugyarahaan laskari ee lagu soo waramayo inuu ku dhintay gaari qarax laga soo buuxiyay oo ku qarxay dibadda xarun booliis oo ku taala magaalada gasandaab ee dalka turkiga waxaa qaraxaas ku dhaawacmay dhowr qof oo kale oo ay ku jiraan dad rayda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan balse magaalada gasandaab oo ku dhow soodinta turkiga uu la wadaago dalka suuriya ayaa waxaa la sheegayaa inay ku sugan yihiin xubno taabacsan ururka isku magacaabay argagixisada daacish tan iyo sanadkii lasoo dhaafay dalka turkiga waxaa ka dhacay weeraro badan oo ay geysteen jabhadda b k k iyo ururka argagixisada ee daacish dhanka kalena saddex ka mid a militariga turkida ayaa ku dhintay howlgal ay ka wadeen magaalada nusaymbiin ee koonfurta bariya dalka turkiga warka dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waana gintaa ciddii warkeena ugu sheegana waxa uu ka heli karaa barta internetkeennu ku leenahay raadiyo muqdisho dot net